أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka fiidnimo maxaad qaabilsan la dagaalanka jihaadka iyo mujaahidiinta ayaa shaaciya howlgallada cusub ee koonfaarta afrikaanta uu wajahaya caqabada la mid ee kuwii fashiliyey howlgalladii atmis iyo amisom maamulka islaamiga ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey dowro loogu magacdaray sheekh xasan barsane taasoo ka socotay deegaana hoostaga degmadaas mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ayaa qari guuldarrada ku habsatay kooxda rajada soomaaliya isagoona dhanka kale sheegay in mujaahidiinta al-shabaab qabsan doonto soomaaliya maamulka islaamiga ee degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan degmadaas
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waa habeenimo axada labaatan iyo afarta bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan macad qaabilsan la dagaalanka jihaadka iyo mujaahidiinta ayaa shaaciya howlgallada cusub ee koonfaarta afrikaanta oo wajahaya caqabada la mid ee kuwii fashiliyey howlgalladii atmis iyo amisom warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen cali yare waxaa loogu yiro macadka daraasaadka amniga oo magacooda loo soo gaabiyo i s s kana howlgala dalal badan oo ku yaala qaaradda afrika ayaa walaac xoogan ka muujiyey hirgelinta howlgalka cusub ee isbahaysiga gaalada afrikaanta ee u som warbixin uu soo saaray macadkani ayaa lagu sheegay hubanti la-aan haraysay maalgelinta howlgalkan cusub oo loogu talagalay ayay tiri hoos u dhigidda awoodda sii xoogaysanaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaacan dhaqaale ayay warbixintu ku sifaysay caqabada ugu weyn ee ku horgudboon hanaqaadka howlgalkan cusub ee isbahaysiga ee u som sida uu dhowaan ka dhawaajiyey ayay tiri xoghayaha guud ee ururgaaleedka qaramada midoobe antonio guteres macadka i s s ayaa shaaca ka qaaday in a u som uu wajahayo walacyo la mid ah kuwii fashiliyey howlgalladii ka horeeyey ee amisom iyo atemis oo ay ka mid ahaayeen hubanti la-aan ka jirtay dhinaca maalgelinta oo marar badan sababtay ayay tiri warbixintu dibudhacyo ku yimaada gunooyinkii ciidanka oo saluug badani ka jiray iyo weerarada ba-an ee ay fuliyaan mujaahidiinta xarakada al-shabaab warbixintu waxay tibaxday in howlgalkan cusub uu bilowday iyada oo aan lahaynin qorshe maaliyadeed oo cad kaas oo weliba sii socon doono ayay tiri tan iyo inta laga gaarayo bisha juun ee sanadkan labada kun shan iyo labaatan wixii muddadaas ka dambeeyana warbixintu waxa ay ishaartay inay jiraan hubanti la-aan aan laysku halleyn karin iyadoo carabka ku dhufatay jiritaanka caqabado dhowr ah oo ka hortegaya lacago caddaan ah oo la siiyo a u som sidoo kale warbixintu waxa ay ku nuuxnuuxsatay in ilaa hadda aanu caddayn halka uu rasmiyan uga imaan doono dhaqaalaha ku bixi doona howlgalkan cusub sidoo kalena lama hubo ayay tiri in la ansixin doono iyo in kale qorsho maalgelineed oo bisha meey ee soo socota ay u ballansan yihiin qaramada midoobe midowda afrika iyo midowda yurub walbahaarkan ku habsaday maalgelinta howlgalka cusub ayay warbixintu sheegtay inuu sii xoogaystay kadib markii uu dib u soo laabtay donald trump kuna dhawaaqay joojinta dhaqaalihii maraykanka kaga bixi jiray dalalka dibadda taas oo warbixintu ku micnaysay mid uga sii dari doonta caqabadaha dhaqaale ee jira macadka daraasaadka amniga ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka cusub uu geesta kale wajahayo duruufo juquraafiyadeed oo heer gobol ah taasoo cirka isku shareertay kadib markii etoobiya iyo maamulka somalilan ay magaalada adis ababa ku kala saxiideen heshiiskii xaaraanta ahaa ee xayuubsiga qeybo ka mid ah badda iyo beriga soomaaliyeed xiisadan oo saameyn ku yeelatay ciidamada gumaysiga etoobiya iyo ka qayb qaadashadooda isbahaysiga a u som ayay warbixintu sheegtay inay hoos u dhacday kadib markii uu turkigu dhexdhexaad ka galay arrintan taas oo sababtay in etoobiya loo ogolaado inay kasii mid ahaato duulaanka cusub ee lagu soo qaaday soomaaliya warbixintu waxay sidoo kale xustay in howlgalkan cusub ay qayb ka yihiin dhammaan dalalkii isbahaysiga ku ahaa atemis marka laga reebo ayaa layidhi burundi oo saluugtay qoondada cusub ee la siiyey masar ayaa laga yaabaa inay ku biirto howlgalkan cusub inkastoo weli aan laga gaarin heshiiska madambeys ah sida ay warbixintu carabowday mahadsanid cali maamulka islaamiga ee degmada jidhib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey dowro lagu magacdaray sheekh xasan barsane taas oo ka socotay deegaan hoostaga degmadaas warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cismaan axmed dhuubow iyagoo gudanaya mas-uuliyadda diimeed ee dushooda saaran sidoo kalena qaadanaya sunnada nabiga ee ahayd in qof kasta uu dhankiisa ka qaato faafinta diinta islaamka qaar ka mid a macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada jilib waxa ay sameeyeen arrin tusaale u noqon karta dad badan oo asaagooda ah waana in wakhti ka mid ah wakhtiyadooda ay ku qaateen in faafinta diinta islaamka ay u aadaan deegaano iyo dhulka baadiyaha ah iyagoo muddo ka badan laba sano waday mashruucaasi taasoo allaah fadligii ay ka faa'iidaysteen dad ka badan laba boqol oo ruux dhowaan deegaanka qudus oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada jilib waxaa lagu qabtay xamlo diimeed magaceedu ahaa xamlada faafinta diinta islaamka ee sheekh xasan barsame taasoo ka socotay dhulka miyiga ah iyo deegaano kale mid ka mid a macallimiintii qeybta ka ahaa xamlada ayaa ka waramaya waxyaabihii u qabsoomay muddadaasi xamlada meelaha ay soo martay yacni lagu bilaabay waxaa kow ka ah meesha hadda aan fadhino oo magaciisa la yihahdo masjid tawxiid liqaryati qudus masaajidkan tawxiid ah ee qaryada qudus ku yaallay dacwada ka bilaabatay kowdii waxaa kaloon ku xijinay deegaanka la yihahdo ceel muslim iyo deegaanka la yidhaahdo qaano dudumigaduudo meesha ugu dambeysa ay xamlada gaartay waa deegaanka baardeemaay oo gaadiid bay noo gadeen ilahi subxana wataala ha ka abaalmariyo dadka guud ahaan marka laisku dara ka faa'iidaystay waa laba boqol oo ruux intaasi kadib bulshadii muddada labada sanaha duruusta qaadanayay ayaa dhankooda soo bandhigay wixii la baray waxaan ahay arday wax badan baan ka faa'iidnay ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala tafsiirka qur-aanka sida fiqiulmuyasar iyo duruusaad badan xaadarooyin fara badan ayaan ka faa'iidnay ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala suuradda alkhaaricad ayaan tafsiirinayaa alqaaricatu tii kawinaysay maa maxaabay ahayd alqaaricatu kawaysada maxay tahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiye malqaaricatu tan kawinaysay maxaa ku ogeysiiyey maxmedow yowma maalin yakuunu nnaasu dadka uu ahaanaya kalfaraashi lmabathuuthi sidii baalaley la firdhiya أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحاضرون إننا مسرورون بلقائكم وحضوركم إلينا وها نحن اليوم طلاب قد تعلموا لحملة الشيخ حسن برساني لقرية قدس الله نو كسبي الحمد لله إلهي أمبا ما هدا سان متقانا دمادي بالله نحن وعلننا ما هدا لبادنا وحا إسكاله محركة جود أو كد قالنتي أو ليجو ذا شهادة أمانت وحكو برهين أنا جنا مانت محان هاي سنة nimca nabadgelyo ragaa dhiiggiisa u qubtay lafihiisa u burbureen maxaa nala gudboon annaga marka duco iyo adeegid marka waxaan leeyahay waxaa dadaalay kheyr allaha siiya macallimiin aad u dadaalay aan التوحيد هو إفراد الله إلى إن لوك اليلوى بما يختص الكلبيس به الله من الربوبية ورب المديس والألوهية إلى المديس maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa dhankiisa dadaal badan ku bixinayay qabsoomidda xamlada iyo la socodkeeda dowladan walaalayaal waxaa waday lejno macallimiina oo ka soo jeeda deegaankan ay dowladu ka socotay una dhalatay beesha reer gaaljecel iskooda ayay isu xilsaareen iyagoo dareemaya mas-uuliyadda ka saaran dadkooda iyo qaraabadooda marka macallimiinta ayagaana waan u mahad celinaynaa waxaana leenahay jasaakum allah waxaa kaloon u mahad celinaynaa ardaydii tiradoodu ay ahayd labada boqol oo arday oo isugu jira waxa weeyaan waayeel dhallinyaro haween iyo ardaydii madaarista qaybo ka mid ah macallimiintu waxaa laga yaabaa inay lugeyn jireen waxaa laga yaabaa inay roob iyadoo uu da-ayo dhulka oo dhoobay dhiiqaa inay socon jireen waxaan leenahay arrintan waa arrin tusaale u ah dhammaan macallimiinta kale ee magaalada jilib wax ka dhiga suldaan xasan ibraahim muudey waxa uu ka mid ahaa salaadiintii ka qayb gashay xafladii lagu soo xirayey xamlada barashada diinta islaamka ee sheekh xasan barsane waxaan maanta kasoo qayb galnay xaflad lagu qabtay deegaanka qudus ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahaddan iskale culimmadii shaqadan qabatay oo juhdigan bixisay oo ardaydan soo saartay beesha oo macnaha soo dhaweysay oo macallimiintaas gaadiidka u gaday iyadana mahad ay iska leedahay maanta waan ku faraxsannahay ardaydan maanta oo meeshaan dowlada looga soo xiray oo rag iyo dumar bale aad iyo aadaan ugu qalba qawsanaynaa meelo badanoo maanta ay beesha degta ayaa sidaanoo kaleeto maanta lagu haasanin fadli gaar oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaga u sii waaya mahsaned duubow mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa qili guuldarada ku habsatay kooxda hurdada soomaaliya isagoona dhanka kale sheegay in mujaahidiinta al-shabaab qabsan doonto soomaaliya warkaasi waxaa inoo hayaa yaasir maxamed siyaasi idris oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradsan murtad xasan gurgurte ayaa waraysi uu bixiyey kaga warbixiyey fashilka siyaasadeed iyo midka militari ee kooxda ridada soomaaliya siyaasigani ayaa tilmaamay in nidaamka riddada ee dowladaha saliibiyiintu dalka ka dhiseen uu noqday mid fashilmay kooxda riddada iyo maamul goboleedyadana ay dhabarka isku jeediyeen isaga oo tusaale usoo qaatay halka ay kala joogaan kooxda gurguurte iyo maamulada deni iyo axmed madoobe wuxuu dhanka kala sheegay in kooxda riddadu ku fashilantay duulaankii ay kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay awooddooda sii xoogeysatay wuxuuna sheegay in mujaahidiintu ay qabsan doonaan soomaaliya
maanta al-shabaab waxaa la dhihi karaa waa markay abid ugu xoog badnaayeen intaana dagaal baa lagu haya marka dagaaladaas waa dagaalo lagu najaxay ma ahan markii hadafkii laga lahaa oo ahayd in al-shabaab laga adkaado dagaalkii hadda macawsley iyo iyo iyo iyo dowladda federaalka xasan sheikh galmudug wixii ka dhacay iyo wixii hoog iyo ba ka dhacay soomaalidu way garanaysaa marka haddii ujeeddadu ay ahayd in al-shabaab laga awood bato tama dhicin mana muuqato al-shabaab waa dhallinyaro soomaaliyeed waay horta dowlad ma jirtaa baa meesha ka horeyso dowlad la yidhaha dowlad soomaaliyeed horta ma jirtaa ma jirto soomaaliya dowlad ka jirto ma jirto sababta soomaaliya xagee soomaaliya xagee soomaaliya lama yidhaahdo bakaaraha keliya iyo iyo villa soomaaliya soomaaliya lama yidhaahdo soomaaliya waxa waaye waa sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliya ee soomaaliya la dhaha dowladda federaalka hadda meelaha hata maamulada ee la yidhahdo way hoos yimaadaan markii laga reebo maamulka gobolada waqooyi mataqaanaa somaliland markii laga reebo oo iyagu yidhi waaba goonaba shuqul kuma lihin puntland ayada lafteeda kama tirsano hadda waktigan xaadirka macnaha dee dowladda soomaaliyeed oo ay aqoonsan yihiin oo mataqaanaa ama ama ama ama xukunto ma jirto maalin dhaweyt waa tii maaragtay raskamboni ciidamadii dowladda federaalka kuwa ah iyo kuwa maamulka jubbaland isku dhaceen oo meesha ku dagaalamayeen marka horta dowlad ma jirto soomaaliya dowlad kama jirto magaalada ay joogaane muqdisho xataa mid xor u mari karo maanta intuu tago mataqaana galabtii baxo meelihii la tegi jiray iska soo mari karo oo soo baqaayo shaha ka soo cabi karo soo dukaamaysan karo ma jiro mustaqbalka war kama hayno berri waxay tahay war kama hayno laakiin berri waxaan ku ogaanaynaa shalay dabeecadihii shalay bay wax ka leedahay sidaa darteed waxaan ka wadaa al-shabaab oo kaleeto intay soo bilowdeen dagaalada ay galeen meelaha ay xukumaan sida cadaaladda loogu doort loogu loogu raadsado muqdisho cadaaladda baa la raadinaya al-shabaab baa loo tegaya magaalo kaste oo dowladda federaalka joogto waxay cadaaladda u raadsataa al-shabaab u fiirso kuwa cadaaladda laga raadsanayo baa leeyihiin dowlad baa nahayoo khayr baan ka shaqaynayna kuwa cadaaladda loo raadsanayana waxaa la leeyahay waa argagixiso oo war argagixiso hadday tahay soo in laga carara ma ahayn oo meeshay joogaan aan la tegin argagixiso cadaalad loo doonanayo waa waxyaabaha mucjisada ah soomaaliya ka taagan waay marka waxaan isleeyahay dawaa ama dheera haddaan waxa hadda socdo dowladda hadda socoto aan wax laga bedelin al-shabaab wadanka soomaaliya way qabsanayaan shaki qof kastoo ha ogaado waxaa laga yaabaa maanta maalinaan ahayn in la isweydiiyo haddii dowladda federaalka iyo beesha caalamka hadda shay ku socoto iyo muwaafiyannimadan iyo burcadnimada tan iyo musuq maasuqa iyo eexda iyo kala qaybinta iyo beenta iyo digdigtaan iyo boobitaanka xoolaha dadka la boobahayo iyo wax loo aabayeelahayo aan la arag hadday ku socoto dowladdan reer galbeedku ay ay maalgeliyaan waxaan u dambayn doonaa waxay ku dambaysay kaabuul muqdisho waxay ku dambayn doontaa waxay kaabuul ku dambaysay ku dambayn doontaa hadalka siyaasigani oo ka mid ah xubnaha mucaaradsan kooxda riddada ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte ayaa kusoo beegmaya xilli filla soomaaliya ay wajahayso cadaadisyo xoogan oo siyaasadeed dhanka kalena kusoo jabtay duulaankii ashadaladirnimo ee ay kusoo qaaday wilaayaadkii islaamiga
mahadsanid yaasir maamulka islaamiga ee degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladiini usoo gabagabeeyey ganacsatada ku dhaqan degmadaas warbixinta warkaasi waxayna haya walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xiray ganacsatada degmada taas oo loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee cabdiraxmaan bin cawf radiallaahu canhu dowradan ayaa shicaar looga dhigay ayanqusu diinu waa ana xay waxaana duruustii lagu qaatay ka mid ahayd beyca iyo axkaamtiisa iyo ciwaanno kale oo midba midka kale uu uga muhiimsan yahay ganacsatada bu'aale ee dowrada loo soo xiray markii ay soo dhammaatay dowradan ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo faahfaahin ka bixiyey wixii ay soo qaateen saddexdii maalmood ee dowrada ay u xaraysnaayeen waxaana inoo soo gabagaboobay dowray noo socotay saddex maalmood magaceedii cabdiraxmaan bin cawf shacayrkeeda dowradu wuxuu ahaa ayanqusuddiin waana xay dowladda waxyaabaha aan ku qaadin waxaa ka mid ahaa kow towxiidka بيع وأحكامه الجهاد في سبيل الله الزهد والرقاء الوصاية دولة أيضا wax badan baan ka faa'iidnay waxyaabo badan oo annaga hadda naga maqnaa xagga ganacsiga ama beeca allaha nagu anfaca dowladda tii adduunya aakharaba oo wax noo tarta allaha ka dhiga midda labaad waa dadka waa see qaflad ay ku jiraan qafladana qofka waxaa xilli walbaba anfacaya mar walbaba micnaha si oo daxasha qulubta fuushay mar walbaba micnaha wacdiga iyo waanada qofka waxay u noqonaysaa in mirirkii markaa daxasha fuusha oo qulubtiisa ilaah uu kaga qaado mar walbaba waxaan codsanaynaa inuu bulshadii mar walba la baraarujiyo oo wixii kheyr a loo sheego dadka ganacsatada khaasatan ummadda horjoogahoodii waaye mas-uuliyiin badanaa saaran maxaa yeeley in la baraarujiyo mar walbaba loo sheego wixii kheyrka ah waa muhiim maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa bilihii ugu dambeeyey sii laba jibaaray bixinta dowraadka diiniga ah ee bulshadu ay wax ka faa'iidayaan waxaana dhowaan sidan oo kale dowra diiniya loo soo xiray howlwadeennada makaatibta kala duwan ee maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale mahadsaned bukhaari guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andulus caawa wanaga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu